waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed la wadaago dhowr qodob qodobka koowaad golaha wadatashiga qaran waxa uu soo qabtay ama uu soo yeeshay intii aan xilka joognay sagaal kulan kulamadaas dhammaantood waxaa ka soo baxay go'aamo muhiim ah oo lagu xaqiijiyey himilooyin waaweyn oo la xidhiidha midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed amniga iyo dabargoynta kooxaha khawaarijta ah horumarinta iyo dib u habaynta dhaqaalaha kor u qaadidda adeega bulshada siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah garsoorka iyo cadaaladda iyo dib u eegista dastuurka labadii bishan oktoobar ee aan ku jirno ayuu furmay kulankii tobnaad ee golaha wadatashiga qaran waxaana lagu soo bandhigay ajendayaal muhiim ah oo ay ka mid yihiin dardargelinta la dagaalanka khawaarijta iyo xoreynta dalka dib u heshiisiinta bulshada soomaaliyeed iyo arrimaha doorashooyinka dalka haddaba waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo shirkaasi weli waa socda madaxda ka soo qayb gashay shirka ee sharafta leh waxay ku jiraan la tashiyo la xidhiidha qodobada qaarkood oo muhiim ah marka ay la tashiyadaasi dhammaadaanna waxaa la soo saari doonaa go'aamo iyo warmurtiyeed waxaan u rajaynayaa dhammaan dadka soomaaliyeed guul shirkana insha allahu tacaala wuxuu kusoo dhammaan doonaa ama kusoo gabagaboobi doonaa guul ayuu kusoo gabagaboobi doonaa insha allah intaas marka laga tago waxaan rabaa inaan u caddeeyo mar kale dadka soomaaliyeed inay naga go-an tahay ilaalinta midnimada gobnimada iyo qarannimada soomaaliyeed ilaalinta karaamada soomaaliyeed iyo inaan ka fogaano wax kasta oo keeni kara kala qaybinta dadka soomaaliyeed waxaa naga go-an in dalka horay loo wado oo aan dib loo celin hadday noqoto siyaasadda iyo hadday noqoto dhaqaalaha iyo hadday noqoto arrimaha bulshada maanta meeshaan marayno waa meel wanaagsan waxaanan naga go-an inaan horay u soconno oon dalka hormarino waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan kuna taageeraan dowladda soomaaliyeed in horay loo socdo oo aan dib loo noqon in laga shaqeeyo midnimada in laga shaqeeyo wada shaqaynta hay-adaha qaranka in laga shaqeeyo dib u heshiisiinta dadka soomaaliyeed iyo in la walaaleeyo iyo in la soo afjaro khawaarijta dalkeenna dhibaatada ku haysa si aynu ugu noolaanno dalkeenna karaamo xorriyad iyo cadaalad